فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal ربر به كالفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa siddeed iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ma ogtahay in muslimiinta geeska afrika ay soo martay taariikh ay boqorkii xabashida jizye ka qaadi jireen warbixin qodobkaas ku saabsan ayaad dhagaysan doontaan inshaa allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada lix iyo tobanaad ee taxanaha qasasun min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan daraasad cusub oo la sameeyey oo sugtay in khalku uu hoos u dhigo dhiikarka iyo cudurka macaanka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ma ogtahay in muslimiinta geeska afrika ay soo martay taariikh ay boqorkii xabashida jizye ka qaadi jireen waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan qodobkaas sidoo kalena ka hadlaysa mid ka mida dagaaladii uu imaam axmed gurey la galay xabashida etoobiya habeenkii arbacada ah oo ay taariikhdu ku beegnayd kowdii bisha rajab ee sannadkii sagaal boqol soddon iyo shantii hijiriyada ayaa waxaa isfarasaaray labada ciidan hayeeshe ee natiijada dagaalka oo marba marka ka dambaysa isbedelaysay ayaa ugu dambayntii ku biyey shubatay inuu allah muslimiinta siiyey guusha iyo gacanta sare ciidamada xabashida waxay ahaayeen lix iyo toban kun oo fardafuullo ah iyo in ka badan laba boqol oo kun oo lugta ah saasoo ay tahay muslimiinta oo fardafuulladoodu ahaayeen shan boqol iyo lixdan askartooda lugtana ahaayeen laba iyo toban kun oo keliya ayaa go'aan ku qaatay inay fooda geliyaan xabashida وارزقوهم بالسهام
wax uu dagaalku socdo oo sayfaha la isku qoorgooyo warmahana la isku kilkilo ayaa waxay guushu raacday muslimiinta xabashidii iyo dabadhilifyadii la socday ayaa waxay u qaybsameen wax la dilay iyo qaar cararay
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم kadib markii ay allah tala saarteen waxay muslimiintu la yimaadeen asbaabo maadi ah wixii ay awoodi karayeen sidoo kale waxay adeegsadeen weerarada kamaa-inta oo mar walba ay ku kadinayeen ciidamada xabashida oo aad u fara badnaa waxaana markiiba ay ka dilayeen tiro badan arrintaas ayaana waxay hoos u dhigtay macnawiyaadka xabashida intaa waxa dheer culimmada iyo fuqahada ayaa aad uga qayb qaadanayay dagaalka kuwaasoo uu dowrkoodu ahaa boorinta iyaga oo dhex maquuranayay dagaalka maalintaas dadkii ay taariikhdu geesinimadooda xustay ayaa waxaa ka mid ahaa sheikh cabdulaahi suufi kadib markii uu dhex tibaaxay sufuufta gaalada iyadoo maalintaas ciidamadii muslimiinta intii badbaaday ay la ooyeen inaanu allah dooran haddaba sheekh jaamac aadam ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay waana ugu sugan tahay culimmada soomaaliyeed jasaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik dowrka culimmada waa wax muuqda oo cidna aan ka qarsoonayn weliba culimmadu marka ay fayowdahay ee culimo fayow ay tahay oo inxiraaf aanay inxiraafin oo inxiraaf ka badbaado maasha allah dowrkoodu waa dowr cad weeyaan mar walbana waa inaad maanka ku haysaan culimmada aan ka hadlayno waa culimmada saxda ah weeyaan ama la dhaho culamau rabbaaniyiin ilaa culimmadu labay u qaybsan yihin culamau suu iyo culamau rabbaaniyiin haddaynu si kale u naaran culamau laakhira iyo culamau dunya labadaasi culimmadu way qaybsan yihin marka culama layidha culamau laakhira ama culamau rabbaaniyiin haddee waxa weeyaan culimmadaasi dowrkoodu mar walba dowr nabiila oo aad u cajiiba oo hufan oo qiimo badan ayaa uu ahaa waxaan leenahay mar walbana waxaa la rabaa inay dowrkooda qaataan ummaddana u taagnaadaan booskii nebinimada waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasallam siaad wada garanaysaan waxa uu leeyahay alculamaa'u warahatu alambiyaa salafkooda wayna ku dadaan waayo waxaa la yidhahdaa ama ninkii shaacirka waa kale tashabbahu in lam takunuu mislahum fa ina tashabbuha bilkiraami xamiidun aw falaaxun war ku dayda haddii aydaan iyagoo kala noqonaynin ku dayda ayaa uu leeyahay waayo fa ina tashabbuha bilkiraami falaaxun in dadka sharafta leh karaamada leh qiimaha leh lagu daydaa waa falaax iyada ayaa raganimo ah oo gobanimo ah ha ku dayd weli marka haddaydan iyagoo kala noqonayn waxaan leenahay marka maanta culimadii waxay u qaybsameen dhowr qaybood qayboodadii bay ku taagan yihiin af iyo adinba halganka maanta caalamka ka socdana waa hogaam iyaga ayaa hogaaminaya amaba sanad iyo garab bay u yihiin soo ma qaybna sujuunta ayay ku xaraysantahy ooba waa laba diblaysan yihiin faka allaahu asrahum qayb kale iyadu hawlgab bay noqotay culimmadii waa howlgabtay kaalintoodiina way gabeen islaamaha ayay la hadhsadeen iyagana kuwa waxaan leenahay sidii ninkii shaacirka ah uu yidhi laysa almuru'atu an tabiita munaciman watadalla muctakifan cala alaqdaaxi maa lilrijaali waaltanacumi inamaa khuliquu liyowmin kariihatin wa kifaax waxaan leenahay niman yahow muru'ada iyo wuxuu yidhi muru'ada iyo dadnimada iyo gobonnimadu ma aha inaad iska waabariisato iska hoyato oo aad iska joogto munaciman adigoo nimcaysanaya oo iska nimcaysan oo khamiiskuu cad yahay oo boodh gaadhin oo xagtini gaadhin oo xariiqi gaadhin oo aan dhig ka quban oo qubaar aanu ku duulin oo alaabtiisu ay isu saaran tahay inuu iska nimcaysanayo oo u hadhqabo u iska fadhiyo wuxuu leeyahay ma ahaw leeyahy gobonnimadu taas marka wuxuu leeyahay oo watadalla muctakifan cala alaqdaaxi oo aad ahaato mid iska dul cukuufa oo iska dul fadhiya cala alaqdaax xeedhada xeedhooyinka xeedhanka kuwa iska dul fadhiya oo halkaa dhaylada un iska cunaaya oo cambuuladiisa iska cunaaya oo waxa weeyaan habeen aan ilaahay subxaana wa tacaala dartii u qadin markaasu wuxuu leeyahay gobonnimuu ka hadlayaae maa lilrijaali waatanacumi inamaa khuliquu liyowmin kariihatin wa kifaax wuxuu leeyahy maxaa kala galay oo isaga dana rag iyo tanacum iyo nimcaysi maxaa isaga dana iyo hadhqabow wuxuu leeyahy inamaa in kaleba maahae khuliquu waxaa loo abuuray liyowmin kariihatin wa kifaax maalin dagaal iyo halgan iyo nidaal ayaa loo abuuray soo ma saasuu leeyay raganimu ka hadlaya mid kale wuxuu yidhi wakhalaqa allaahu lilxuruubi rijaalan wa rijaalan qasxatan wahariid ilaahay dagaalkana rag buu u abuuray ragna wuxuu u abuurayba xeedha xeedhada iyo baha cuntada la yidhaha hariidka waa cunto jubuqtaana oo maasha allah isku iidaaman oo khubus iyo alaabta la yidhahdo waxa weeyaan hilib waxaan maqli jiray ninkaa moofadii samarka ku jirta soo ma raggaana intaasi ayaa aynu ku odhan lahayn oo waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala inta inta ka cabsataan waad arkaysaan xaaladda waad u jeedaane yani waxa weeyaan tareenka soo raaca kama hadlayno markaynu aynu ka hadlayno bimna talo kale waxa weeyaan dee wax laga inaysilado waxa weyn talo qaybaha kale maxaa loo sheegi waayey qaybaha kale yani ninka cadaawaha isagu la saftay ee cadaawaha la saf noqday ee cadaawaha u fatwooday ee ma- magaranaysa waxa weeyaan ee da- dabaabadiisa fuulay ee hoteelada la galay ee isagu iyaga kuwa garabka wa kuwaasi ka hadli mayno marka hore baan soo reebno waxaynu yidhi culimmada aan ka hadlaynaa waa culimmada saxdaa
mid ka mid ah waxyaabaha kale ee sababta u noqday guusha ay muslimiintu ka gaareen dagaalkii lagu magacdaray shambarkoori ee caanka ahaa ayaa waxaa ka mid ah iyadoo imaam axmed gureye uu ka qayb qaatay dagaalka isaga oo ku sugnaa aagga hore waxaana arrintan ay sii kordhisay geesinimada ciidamada muslimiinta iyadoo boqorka xabashiduna uu ka fogaa fagaaraha dagaalka waxaana dagaalkaasi lagu arkay karaamaad la yaab leh oo cabsi geliyey nasaarada waxaa jirtay daruur har u noqotay ciidamada muslimiinta intii uu dagaalku socday xabashida oo dhankooda arkay mucjisadan iyo daruurtan ku kooban aagga ciidamada muslimiinta ayaa garuusaday in ragga ay la dagaalamayaan ay yihiin kuwo hiil ka helaya dhanka samada
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان bartamihii bishii shawaal ee sanadkii sagaal boqol soddon iyo shantii hijriyada wuxuu imaamku mar kale ku duulay mamlakada dawaaro kadib markii uu ka gudbay webiga shabeelle uuna gaaray magaalada adalmabraqa isaga oo gacanta ku dhigay maxaabiis badan oo xabashi ah sidaa darteed badariiqii dawaaro ayaa ku qasbanaaday in uu heshiis la galo imaamka isaga oo ballan qaaday inuu sanad walbaahi bixinayo jizyo allaahu akbar waa ninkii shalay muslimiinta ka qaadayay baadda tani waa arrin ku tusaysa in waxa cisiga lagu helaahi uu yahay dagaalka imaam axmed gurey ayaa oggolaaday codsigan waxna uu ka soo baxay dawaaro balse badariiqii dawaaro ayaa ballantii ka baxay isaga oo ciidamo ku ururiyey meel lagu magacaabo boor imaamka oo arrintaasi ka warhelay ayaa duulaan kadis ah ku qaaday waxaana la gaarsiiyey gaalkaasi jab adag in badan oo ka mid ah ciidamadiisii ayaa isku dhiibay muslimiinta waxayna qaateen diinta islaamka يا زهور الروض ميلي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي qodobkan waxaan idinkaga soo xulnay oo uu qayb ka yahay barnaamijka dhulkii awoowayaasheen yaa soo dhicin doona ciddii doonaysa inay ogaato halgankii axmed gurey iyo cisiga muslimiinta geeska afrika waxay dhagaysan kartaa barnaamijkaas
بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lix iyo tobanaad ee taxanaha qasasu min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal iyadoona xalqadan looga hadlayo duulaankii ugu horreeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى hijiradii saxaabada iyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam kaga tageen magaalada maka almukarama kuna yimaadeen magaalada madiina almunawara waxay ku tusinaysay sida ay u liiteen gaaladii quraysheed kuwaas oo ajiibi waayey risaalada xaqa ah kana doorbiday inay dhibaateeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam taas waxaa u dheer inay waraaq u soo qoreen nabiga sala allahu calayhi wasalam waxayna ku yidhaahdeen waraaqdaas yaysan idinkadinin tegitaanka aad tagteen oo aad gaarteen magaalada yathrib madiina hana u malaynina inaad naga fakateen waxaan idinkugu imaan doonnaa meesha aad joogtaan oo waxaan u beddeli doonnaa amniga iyo barwaaqada aad haysataan qalqal iyo baaba ma ahayn arrinkaas goodi oo qura balse nabigu sala allahu calayhi wasalam wuu yaqiinsaday in kufaara qoraysh ay dhagar maleegayso sidaasna aysan ku hakanaynin oo had iyo jeer ay shar u maleegayaan muslimiinta sidaas darteed ayuu allah subxaanahu watacaala waxa uu soo dejiyey haayaadkii jihaadka lagu fasaxay arrinka xigmadda leh ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam arkayay ayaa ahaa in gacanta lagu dhigo oo la xaka meeyo waddada isku xirta shaam iyo maka almukarama oo ay qurayshu adeegsan jirtay una adeegsan jirtay safaradooda si arrinkaas loo fuliyo ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ku dhaqaaqay howlgallo roondayn ah oo uu kula soconayo dhaqdhaqaaqa waddadaas ka jira iyo sidoo kale in la kala barto waddooyinka soo gala magaalada madiina almunawara oo ahee taliskii muslimiinta iyo kuwa gala magaalada maka intaba sidoo kale roondooyinkaas waxay ka dhignaayeen in heshiisya lala gaaro qabaa'isha deganaa waddooyinkaas iyo in loo muujiyo mushrikiinta iyo yuhuuddii deganeed madiina awoodda ay leeyihiin muslimiinta iyo inay taagdarradii ka baxeen waxaa kale oo ay roondooyinkaas ka dhignaayeen in la dareensiiyo quraysh in waddadii ganacsigeeda ay khatar weyni soo wajahday si ay arrintaasi ugu qasabto inay muslimiinta heshiis la galaan oo aysan ku soo degdegin dagaal ay ku soo qaadaan taliskii muslimiinta ee madiina almunawara sidoo kalena ay ka joogsadaan ciqaabta ay ku hayaan muslimiintii mustacdafiinta ahaa ee ku dhex noolaa magaalada maka wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam diray saraayaad iyo guutooyin ciidan duulaanada qaarna asaga ayaaba raacay si loo fuliyo qorshihii aan soo sheegnay waxaana ugu horreeyey duulaannadaas duulaankii abwaa ee dhacay bishii safar sannadkii labaad ee hijriyada waxaa dadka dhexdooda caan ka ah in duulaankii beder oo ahaa duulaankii ugu horreeyey ee muslimiintu qaadaan balse waxaa ka horreeyey duulaankii abwaa waxaana loogu magacaabay al abwaa maadaama ay ka dhacday mandiqada abwaa sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa waddaan oo madiina u jirta laba boqol iyo konton kilomitir sababta duulaankaas ayaa ahaa in nabigu sala allahu calayhi wasalam ka war helay in safaraydii quraysheed ee tujaarta ahaa ay mari doonaan mandiqadaas sidaas darteed nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu go'aansaday inuu halkaa ku qaabilo oo uu ka soo qanimaysto waxa ay wataan maadaama muhaajiriintu hanti iyo maal wixii ay lahaayeen uga soo tageen magaalada maka almukarama waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam duulaankaas u kaxaystay toddobaatan nin oo muhaajiriin ah waxaana uu magaalada madiina almunawara waali uga dhigay sacad ibnu cubaada waxaana ciidanka maalintaas raayada ama bandiirada u siday xamse ibnu cabdulmudalib oo ahaa adeerka nabiga sala allahu calayhi wasalam laguna naanaysi jiray asadullah midabka raayadu waxa ay ahayd caddaan markuu nabigu sala allahu calayhi wasalam gaaray mandiqadii ay degganaayeen reer banu damra oo ka mid ahaa qabaa'ilada kinaana ayuu heshiis halkaa kula galay iyadoo aan wax dagaal ah maalintaas dhicin waxaana heshiiska u saxeexay camaara ibnu makhshiya addamaari oo ahaa hogaamiyaha reer banu damra waxa uuna u qoraa heshiisku sida tan kani waa qoraalkii heshiiska ahaa ee u dhexeeyey rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam iyo reer banu damra waxaa loo ammaan geliyey naftooda iyo hantidooda intaba waxaana looga hiilinayaa cid kasta oo soo weerarta waa haddaysan iyagu ku xadgudbin kitaabka allah oo aysan la dagaalamin shareecada raxmaanka sidoo kale waa inay u gargaaraan hadduu nabigu sala allahu calayhi wasalam gargaar weydiisto
الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خلو بربربه كالفتان waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay daraasad cusub oo la sameeyey ayaa waxay sugtay in khalku uu hoos u dhigo dhiikarka iyo cudurka macaanka cali aadan ayaana warbixintan ku eegayaa khalku waxa uu hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay websayte-ka yahu news daraasad dhowaan la sameeyey ayaana caddaysay in khalku uu leeyahay dhowr faa'iido sida hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga iyo nisbaha cudurka macaanka fawaa'idda khalka oo ah kuwo badan ayaa waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigo miisaanka kana hortago dufanka xun isagoona dufanka iyo kaarboonhaydaryada u bedela tamar daraasadan oo dhowaan soo baxday ayaa sidoo kale lagu sheegay in isticmaalka qalku ay qofka ka saacido in uu ka takluuso daalka iyadoona qaado qal ahaa saacad ka hor kadib qofkii jimicsi sameeya uu ka caawinayo in uusan daalin sidoo kalena qalka waxa uu ka hortagaa bakteriyada wuxuuna yareeyaa koritaanka bakteriyada waxyeelada leh ee xiidmaha isagoona hagaajiya shaqada mindhicirada sidaas daraaddeed wuxuu waxtar u leeyahay ka hortagga calool fadhiga daraasadda ayaa gabagabadii muujisay in qaadashada qiyaastii shan iyo toban militir oo qal ah maalin kasta qofka yaraynta sokorta dhiigga iyo dhiigkarka waxaana lagu dari karaa cuntada iyo qudaarta la shiilay amaba waxaa lagu qasan karaa caanaha iyo biyaha
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeyreynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست